dowroodiini ah oo soconaysay muddo saddex maalmood ah ayaa loo soo xiray haweenka muslimaadka ee ku nool degmada saragle ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe faatima binti rasuulilaah salaallahu calayhi wasalam ayaa loogu magac daray dowladani halkudhigeeduna wuxuu ahaa rabbiyow ii siyaadiyey cilmiga waxaana qabanqaabadeeda lahaa maktabka dacwada degmada salagle haweenka dowladda ka faa'iidaystay ayaa tiradoodu waxay gaaraysay ilaa siddeetan haween ah waxayna ka kala socdeen madaariista iyo macaahidda ka furan degmada salagle qaar ka mid ah haweenka dowladda qaatay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan iyagoo ka warbixiyey waxyaabihii ay dowladda ku qaateen awalan magacaygu waa umu cabdulaahi waxaan ka mid ahay haweenka muslimaadka ee wax ka barta maraakiibta degmada salagle waxaa noo soo gabagaboobay oo noo soo dhammaatay dowra socotay muddo saddex maalmood ah dowradaasoo magaceeda la yidhaaho faadimo binti rasuulilaah ashcaarteedana la yidhaaho waqul rabbi zidnii cilmaa aad iyo aad ayaan uga faa'iidaysanay runtii waxyaabo badan oo aan u baahnayna waan kala dhex baxnay dowrada waxaan ka faa'iidnay waxaa kamid aheed muhiimadda ay leedahay barashada cilmiga marka xigta waxaan ku qaadanay bahaarada waxaa kaloo meesha dowrada aan ku fahanay alwalaa walbaraa maasha allah waxaan kaloo ku qaadanay muhiimadda gabadha ay ku leedahay muslimadda ah jihaadka maanta ka socda bariga afrika howlo dacwo oo dardar leh ayaa ka socda deegaanada iyo degmooyinka wilaayaadka islaamiga degmada salagle ee jubbada dhexe ayaana ka mid ah meelaha aadka looga dareemo firfircoonida la xiriirta faafinta dacwada